habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo heshiis iskaasho oo difaaca badda ah la gashay dowladda dalka turkiga baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey heshiiska difaaca badda ee soomaaliya la gashay dowladda dalka turkiga maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisatay dhegeysiga garmaqalka koowaad sayid cali macalim daa-uud oo ku eedeysan inuu xaaskiisa ku gubay nolosha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shaaciyey in soomaaliya maanta ay gaareen ama ay gaareen go-aan madannimada iyo tal la-aanta ka saaraya qaar ka mid ah dadka degan xaafadda sonokeey ee degmada hodan oo dhigay bannaanbax ay uga soo horjeedaan burburin lagu sameeyo guryahooda dunida inteeda kale wararkaan caawa idinkaga hehnana waxaa ka mid ah ciidamada itoobiya oo dilay tobannaan qof oo rayd ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca taariikhduna ku beegan tahay kow iyo labaatanka nofembar laba kun iyo afar iyo labaatan dulmarka warkayaga ayaad maqasheen markana kusoo dhowaadah isagii oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta shir jaraahid ku qabtay xarunta madaxtooyada qaranka ayaa faahfaahiyey heshiiska iskaashiga difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha ay wadagaleen dowladaha soomaaliya iyo turkiga kaas oo maanta cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey waxaana diiday oo keliya saddex xildhibaan halka ay badi xildhibaanadu ay maanta cod gacantaagah ay ku ansixiyeen heshiiskaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ansixinta kadib warbaahinta shir jaraa'id uu qabtay xarunta madaxtooyada soomaaliya isagoona ka hadlay heshiiskaas waxaan kaalmada u weydiisanaynaa etoobiya in lala diriro ma aha dal kale in lagu duula ma aha cid kale in la maxaanku rahdaye la dulmiyo ma aha danaheenna dalkeenna inaan difaacno inna lagu kaalmeeyo dowladda turkiya heshiiska aan la galnay horta intaasuu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu soo ansixiyey na kaalmeeya baddeenna sidaan u difaacano hadda maanta turki soo duushay oo etoobiya ku duulayso ma rabnana cid kale in lala diriro ma rabno soomaaliya gudaheeda in dowlado ajnabi ay wax isku diriraan ma rabno laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynayo dhaqaalaha baddeenna kalluunkeenna iyo khayraadka badda inaan ilaashano ayuu turkiya nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashano wax kastoo sharci darro ah oo baddeenna ka dhacayo oo caalamka ifirtigaraynaya hadday burcadbadeed tahay hub sharci darraah oo la marsiinaya hadday tahay daraagis iyo balaaye hadday tahay argagixiso dhex maraysa hadday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dal kaloo saddexaad aan ku duulno ama aan la dirino ma aha waan rajaynaynaa nimankan aan dariska nahay walaalaha reer etoobiya ahay inay ka ma dowladooda dadka reer etoobiyaanka colaadusuma qabna darisaan nahay laakiin dowladooda inay ka waantoodo dhulkii soomaaliyan qaar qaadanaya inay tiraa oo caqliga uu shaqeeyo waa rajaynaynaa colaad ayna imaan laakiin heshiiska maanta baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waaye heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waaye brotocollo badan iyo heshiisyo badanaa kasii rakibmi doono oo kasii tafaasiilimi doono laakiin heshiiskaasi aakhirkiis wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeyo toban sano kabacdi iyo wakti lamida uuna gaarsiinay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horeysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcadbadeedka iyo kaluumeysiga sharci darada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activitieska howlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala nagala ilaaliyaan waaye dadka soomaaliyeed dad dowladda turkiya waa dad aan aamini karno ku aamini karno howlaha qaarkood cid kaleo maanta hadda heelano oo oo annagaa shaqadaas idiin qaba lahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto ma jirto cid doonnoo diyaar ma jirto a ma jirto marka eh, waan raadinayna muddooyinkan dhan dal aan si bilateraal ah oo gaargaar ah shaksi ah intaan ula heshiino naga saacida amuurahaas turkiya waxay noqotay dalkii ugu horeeyey oo diyaar noola ah dalal kale inaan heshiisya la galno oo aan eh, arrimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskaan ma xadidaayo cid kasta oo danta soomaaliya ay ku jirto waa la heshiinaynaa heshiisaanaan la gelaynaa oo dowladda soomaaliya magaceeda kula gelayna
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayuu kaasi ahaayee markan haddaan eegno maxkamadda gobolka banaadir maanta waxay si rasmi ah ugu fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed dila howlo heysta sayid cali macalim daa-uud oo ku eedeysan in xaaskiisa luul cabdicasiis maxamed uu ku dilay degmada dharkeenley ee gobolka banaadir fadhigan ayaa ahaa fadhigii koowaad dadweyne dad kuwii ugu badnaana ayaana maxkamadda maanta xaadiray kor sariirta intaasaan aa meelaha fifiidnay qaylada kuma aa maqla koodino daaqada u soo raba marka dambe hooyo ulcaysa arkay maxaa noo imaaday ninka falka geysta waxaan dhe guriga holaco usoo dhacdhacayo noo imaaday janto kubitiin oo janto uu buuxine hal xabood soo bixiye korontada u dhawey rabay anaa ka dafay oo waxay dhaa baxtuur waa soo tuuro waa caruurtii ay dhashay marxamed luul cabdicasiis maxamed oo weli farinjeer ku jirta iyadoo meyd ah oo si dareen lakaga hadlaya qaabka loo gubay hooyadood balse eedeysanaha gubay luul cabdicasiis maxamed ee sayd cali macalim daa-uud waxa uu ku doodayaa in dood sharci ah uu ka qabo dhankiisa baaraha ka socda c i d da ayaa isaguna waxa uu sheegay in luul sababta ninkeedu uu gubay ee tahay maseer ugu dambeyn maxkamadda waxaa la wadaagayaa in barnaamijkan uu ahaa barnaamij maseer ah oo markii horena uu damcay inuu shaqadeeda ka celiyo maxkamadda gobolka banaadir maanta waxay u fadhiisatay mid ka mid ah kiis dacwadeedyada kuwooda ugu dhagaysiga badan kana soo qaybgaleen dadweyne aad u fara badan kiis dacwadeedkan waxaa eedeysana ka ah sayid cali macalin daa-uud oo ku eedeysan inuu gubay xaaskiisa luul cabdicasiis maxamed oo ku geeriyootay isbitaal digfeer ee magaalada muqdisho hoolka maxkamadda waxaa maanta ku sugnaa ehelka marxuumadda iyo sidoo kale eedeysanaha waxayna halkan u joogeen dhegeysiga kiis dacwadeedkan loo haysto een sayid cali macalin daa-uud oo luul cabdicasiis maxamed nolosha ku gubay xeerlaali ku-xigeenka ka socda xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka xeerlaaliye yaxye ayaa waxa uu soo bandhigay caddaymaha loo hayo in uu sayid cali gubay xaaskiisa are cabdifitaax ayaa dhankiisa waxa uu maxkamadda horteeda ka soo bandhigay waxyaabihii kala duwanaa uu ku soo arkay guriga
ma wuxuu ma wuxuu ku had- maxkamad ku sharax haddii uu kuu sheegay anigu soo gaday ama jiifkaan gubaya nin kale kula seexan yani in kale keeri maysid sidaas Wuxuu ka wada- jiifka ka wada jiifka okay markaa meeshii tagtay
ma gudbin ma gaadhin qolka yaroo gabadha ay gabadha yaroo maxkamadda ay dhashay ay lahayd meesha gabadheeda barnaamijkan uu ahaa barnaamij maseer ah shaqadeeda ka celiyo waxaa sidoo kale maxkamadda horteeda la keenay qaar ka mid a carruurta ee dhashay ka sharxay siday wax u oo deb haysto ma sawiri kartaa debkaasu ma deb aada u holcay u ahaa ma deb eh, tartiib soo ahaa mana sheegi kartaa
la dhexdhexaad u ahaay zaaid laakiin zaaid uu da-ay laakiin aan markaas saan u arkay hu- isla marka waan maxay sariirta iska soo laabtay sariirta isku duuday cabaar kadib een, waxaa noo imaaday ninka falka geysta waxaan dhe guriga holaco usoo dhacdhacayo noo imaaday yaa usoo oo indhahaas ku dadawolin oo dhacdhacayo noo imaaday waxaa dhe guriga holaco aniga marka aan waa soo jeeday isla marka sariirta barxadda usoo rooray haddana ilmaha marka guriga markii rid saan uu soo halka markii rid saan uu soo galay dabayaan meesha marka aan far yaray ii qabsatay marka caadi xanuun dhamiyaan cunugan ti qabsatay inta kalena way ka boodboodeen marka mar haddaa arkay isla marka sariirta isku soo tuuray
hal su-aal iiga jawaab marka hooye arkaysa adiga idoo gubanaysa iyo marka uu sayd cali kuu imaanayo yaa horeeya marka hore gubanayso marka hooyol ciisa horeyso haa sariirta uu soo degtay darteeda aa daaqada u imaaday
marka gubashada arkaysa miyaa aada waxaa qaylada usoo degata adiga maya Ha.
kor sariirta intaasaan aa meelaha fifiirinay qaylada kuma aa maqla koodino daaqada u soo raba marka dambe hooyo ulcaysa arkay kor sariirta intaa saarnaa meelaha fiifiidnay qaylada kuma aa maqlakoodino daaqada u soo raba marka dambe hooyo u ilcaysa adkay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saale cali maxamuud dabaan ayaa maxkamadda soo xiray isaguna sheegay in fadhiga xiga maxkamadda uu noqon doono fadhi kama dambaysa oo ina xafiiska xirlaaliyaha ay kusoo bandhigi doonaan caddaymaha kala duwan ee u harsan ana ugu dambayn hal fadhi amba laba fadhi oo kale inuu ku dhammaado marka fadhiga soo socda xafiiska xeelaalinta waxaa la faraa waxaa la wixii caddaymaa oo boqol afar iyo toban ugu dhiman inay maxkamadda keenaan sidoo kale waxaa la faraa dhinaca difaaca eedaysanayaasha boqol lix iyo toban caddaymo ay ku isticmaalayaan fadhiga soo socda inay keenaan sinaan jula shaakir dalsan t v xarunta maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda gobolka banaadir iyo dhegeysiga kiis dacwadeedka loo haysto sida cali macalin daawad halkaasi aan kaga gudubno qaar ka mid ah dadka degan xaafadda soonakey ee degmada hodan ayaa maanta waxa ay dhigeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan burburin lagu sameeyey guryahooda sida warkan uu ku faahfaahinaya ilka case bukaannima iska lahaa weli waa dhex degan yahay boqol san uu dhex degan yahay cidda warqadda sidatay cidday ka soo qaadatay raadi ummaddaada u cadaalad fal haddau xaaraan sita ka qaad adiga deganta inta nin soo istaago uu kaaga kiciyo ood sheebala u qaatay markuu jiiradan galaa jiirada kale ka dabagal maxaa kugu dhacay qof bini aadan oo inta idiin timaado guryihiina markaa idinka burburin kartaa ma jirto annagaa taagan waana taagnaanaynaa guryahena dib aan u dhisanaynaa wixii ku baxay oo burburintaa ku baxan ayagaa laga rabaa ayagaa keeni doona inta dowladda annaga fartication noola keensada cabdilshideeyo guryahena lagu jejebi maayo haddana meesha aan joogno waxaa waaye guryaheenni waa dad ka badan saddex boqol oo qoys kuwa uu deganaa xaafadda soonike ee degmada hodan ee gobolkani banaadir kadib markii laga burburiyey guryihii ay degnaayeen dadkan oo isugu soo baxay goobta guryahooda laga burburiyey ayaa sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin dadka burburiye guryahooda ayayna sheegeen in loo baahan yahay in laga qabto dowladda federaalk soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre guddoonka labada aqal iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ayay fariin adag u direen in shakhsiyaadka doonaya dhulkooda ay ka qabtaan islamarkaana waxa ay sheegeen inay dhisan doonaan guryahooda cid kastoo dumisan ay sheegeen inay ka qaadi doonaan qarashaadkii markii hore ay ku dumiyeen waxa ay sidoo kale ay sheegeen in haddii laga qaban waayo shakhsiyaadkani doonaya in guryahooda ay dhacaan ay iska qaban doonaan wixii ka dhacana mas-uuliyaddooda ay qaadayaan sida ay sheegeen dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid a dadka guryahooda laga burburiyey iyo sidoo kale guddoomiyaha qurbo joogta ee beesha karanle marwa saafi maxamuud yabarow ayaa iyagu si wada jira warbaahinta ula hadlay iyagoona fariin adag u diray dadka doonaya in ay guryahooda ay burburiyaan bukaannima iska lahaa weli waa dhex degan yahay boqol san uu dhex degan yahay cidda warqadda sidatay cidday ka soo qaadatay raadi ummaddaada u cadaalad fal haddau xaaraan sita ka qaad haddii la dhibaana u umaaba oo dadka ka dhici adinkuna kacan idin leeyaha ka kaca fadhiga ninka maqanow ka kac xildhibaan walbow ka kac hal hal xildhibaana ay yimid oo gabara ay timid iyo maahan kulliyaan la warramaa waxaanu la warramaa xildhibaanada ugu horreeya waxaa la warramaa sanatar sanatarka dhegdheer waxaanu sheegayaa wasiirka ummaddiinna u umaada meeshaan iyadaa oo hadda aan taagannahay dad masaakiina oo guryahooda deggan oo ab iyo oday ilaa boqol sano ka badan degganaayo goof u ahaa jirtay lix boosoo ah ayaa loogu yimid oo laga dudumiyey waxaa lagu dudumiyey shaatiga dowladda waxaa dudumiyey dad abaabulan oo qaab qabiil u abaabulan dowladda federaalka ah laga soo bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka waxaan u sheegaynaa cadaalad darrada meeshaan ka dhacday haddii aan si degdega wax looga qaban in xumaanta iyo ficilxumada ka dhacda ay ayagu odayaal ugu yihiin oo mas-uul uga yihiin dalkan dad masaakiina oo aan loo sheegin waxa lagu gelaayo ayaa habeen madow salaad subax lagu soo dheelmay ciidan iyo tigniko iyo askar guryahoodii iyo ilmahoodii aa laysku dudumiyey wax asbaaba oo loo sheegay ama warqad maxkamadeed ama digniino la siiya ma jirto dulmiga intaa la eg dadku dad ayay leeyihiin ficilay leeyihiin dhiigay leeyihiin wax la aqbali karo maahan aqbalina mayno waxaanu dowladda aan u sheegaynaa iyo jamhuuriyadda soomaaliya inta mas-uulka ka ah in arrintaas si degdeg ah wax looga qabto see dhul adiga deganta inta nin soo istaago uu kaaga kiciyo ood sheebala u qaatay markuu jiiradan galaa jiirada kale ka dabagal maxaa kugu dhacay gurigiisaa taqaanaa hoteelkau seexyaa taqaanaa xeradu ka tirsan yaha taqaana seed uu ku dhacay sow gurigaaga oo sheebal usoo geliyey sow inta qor soo qaata uu kuu soo hor istaagay waay oo asoo nabad qaba oo gurigiisa u tegay aad adigana ilmahaad oo bannaanka inta ilmahaaga la dhigay aad u cabaadaysaa waay cabaadka kaliga haya cabaadin ha la wada cabaado waa in la wada cabaadaa oo magaalada geeska gees cabaad ka dhacaa haddii kale meelaha ka qayliya ama xildhibaana xildhi xildhibaan melihid wasiir melihid duq melihid odo dhaqan melihid kaca fadhiga ka kaca adinka ismatele annaga dal iyo dibad waa iswada matalaynaa kulligan dal iyo dibad waa iswada matalaynaa waana isku xiranna diyaaran u nahay waan ku hanti beelaynaa maan waa ku wiil iyo gabar beelaynaa hal boosad sheegaysaa hal gabaroteenaa disas loo fiiriyo kulligan waa banaankan ka wada taagana maanta ka bacdi ma fiirsayno wasiirku hadduu imaqlayo hadduu imaqlayo ugaaska haddii nabadoonnada maqlayaan haddii baarlamaanka ay maqlayaan intaba annagu ma hayno nimanaha haddii ilaahay kuuran yahay mooryaanaha inta garaada soo xirteen ee dowladdaa dumaysa dowladna annaga wax naga dumaysa waxaa kale inay wuxuu aysan fiicnayn annaga meeshaan aan degannahay garaash ku yaalla baabuur iyo baalla ku jirtaa waxaan dudunsheen baalladan iyo baabuurtannimaa iska leh sahal shaangaxaa la yidhaahdaa yaan waxba laysku qaldin sahalka nimanka la dhasha xasan xasan xasan shaangax iyo caato ba- beriyay ka yihiin haddaan ka sheegaa saxaafadda meeshaan odaga odaga oo ba- baabuurtaas loo garaash kaloo sahal shaangax la yidhaahda Mm, waxaanoo halleeyey derisna waa nala yahay marka ugu horreeya dulmiga wuxuu ka yimid degmadaan hodan maamulka aan ku lahayn iyo xaqi aan ku lahayn aan weynay maamulka degmada aan ku leenahay waa inaan helnaa marka hore nambarka ugu horeeya nambarka labaad qof bini aadano inta idiin timaado guryihiina markaa idinka burburi kartaa ma jirto annagaa taagan waana taagnaanaynaa guryaheena dib aan u dhisanaynaa wixii ku baxay oo burburintaa ku baxan ayagaa laga raba ayagaa keeni doona inta dowladda annaga fartigation noola keensada cabdilshideeyo guryaheena lagu jejebi maayo haddana meesha aan joogno waxaa waaye guryaheenni dad deganaan nahay dad oo la kumaadi kara ma nihin ma ras ma nihin hadday maxkamad tahayna maxkamadda diyaara u nahay soddon iyo kow sanaan jiraa anigaan ayaa ku dhashay dhulka maanta la leeyahay waraaqada shan iyo tobankii ahaan wataa wax shaqeeyana maaha aabbahayaa ku dhashay aabbihiisaa ku dhashay kamana kici doono kamana kacayno waxaan diyaar u nahay haddaanahay dhallinyarada saddex iyo sagaal inaan qoriga qaadanno shalay haddii aan jirnay furunta maanta furunta ma jirno shalay haddii aan jirnay duurka duurka ma jirno xasanu inaad duurka nugu sirto ilmahayn ina gadaal guryahoodii ka dumiso oo cagaf kuu mariyaan ilma adeeradaadii adigana aad filada u fadhiisata kaa yeeli mayno kaamana yeeli cabdifataax mun warbaahinta dalsan muqdisho
guddaan warkii habeen caawa aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddu warkayga seega baraheena bulshada ayay ka heli karaane ammaane allah
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel